bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahayo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo aad kaga barateen raadiyo wardheer barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan haddii allaha awooddala laga helo shirarka ka iskhilaafsan ee iska soo horjeeda ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka waxaa marti ku ah oo qadka taleefoonka kaga qayb qaadan doono asigoo ku sugan magaalada baydhabo ugaas xasan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka saddexda gobol ee ka socda magaalada baydhabo asigoona waraysi dhinacyo badan taabanaya siinaya raadiyo wardheer barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur ku soo dhowaada mar kale barnaamijka khiyaarta aynu jecelnahayo sida aad ku maqasheen hordhaca barnaamijka waxaan qadka taleefoonka ee magaalada baydhabo kula xiriiray mid ka mid a qabanqaabiyaasha shirkaas oo lagu magacaabo ugaas xasan asigoo ku sugan magaalada baydhabo ugaaska ayaan ugu horreyn waxaan hordhigay bal inuu marka hore magaciisa oo saddexan inugu bilaabo asigoo kadibna ku xiji doono ka hadalka xaaladda shirkaasi ugu horeyn mudana adigoo aad u mahadsan bal ku soo dhowow barnaamijka raadraaci raadiyo wardheer ugu horeyn magacaga adigoo ku bilaabaya
wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah adraad baad u mahadsan tahay magacaygu waa ugaas xasan cabdi maxamed guddoonka saddexda gobo odayaasha dhaqanka ee saddexda gobolee koonfur galbeed soomaaliya mudana adigoo aad u mahadsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka soconaya shirar iska soo horjeeda mid ka mid ana haatan waxaa lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi iyadoo lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laguna madalisan yahay in lasoo dhammaystiro qaybaha kala duwan ee maamulkaas uu ka koobnaa doonaya lixda gobol adiku waxaad dhisaysaan maamul saddex gobol ah dowladda federaalka ee soomaaliya kol hore way ka hadashay shirarkaasi bal aragti ahaan labadiinan maamul maxay ku kala duwan yihiin ugu horeyn
su-aasha quruxda badan ee aad ii soo dhigtay sida la ogsoon yahay dalka iyagu wuxuu soo maray muddadii dhowr iyo labaatankii sano ahayd burbur sokeeye sidoo kale dalka iyagu wuxuu soo maray xilli qabaa'ilada soomaaliyeed ay qabiil ahaan u dagaadeen waxaa kaloo soo maray xilli dowlado ku meelgaar ah oo dee midiba midda kale usii gudbinaysay xilligii ay xilka haysteen qabaabeylaha imahadi umada soomaaliyeed guluf dheer iyo dadaal dheer oo ay soo galeen waxay garwaaqsadeen in dalkan balwaxmawaxmal in lagu dayaa federal system inkastoo dee soomaalidu aysan u bisleen nidaamka federalismka marka odayaasha dhaqan ee soomaaliyeed ayaa in badan u gubsaday sidii nidaam loogu federaala dalkan waa tii loogu doortay madaxweynaha haatan dalka katariya xasan sheekh maxamuud annagoo ka faa'iidaysanayna fursadahaas constitutionka iyo ummadda soomaaliyeed ay ku soo heshiisay oo aqonayana laba gobol iyo wixii ka badan inay israa'ilka samayshan kariyaan dowlad goboleed annagoo taatix raacayno ayaan waxaanu yegleelnay maamul goboleedyo sida gobollada qaarba looga yegleelay dowladan koonfur galbeed soomaaliyana
laakiin mudana adigoo aad u mahadsan barnaamijkan ama magacan koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa idinla wadaaga maamul kale caqabad intee la eg ayuu idinku keeni karaa baad aaminsan tihiin maamulkaas kale ee haatan idinka barbar dhisan midkan aad dhisaysaanna si aad ay isaga soo horjeedaan aad baad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed waxaan waaminaya waa ummad maskaxda iyo aqligaba u bishil dareemi karaysa waayiga maanta jiraana waxa maanta macquulka oo la qaban karayo sida la ogyahay koonfur galbeed waa gobolku yiraahdo lixda ah marka koonfur soomaaliya magaceeda lasoo qaadayo sida la ogyahay sideed iyo labaatankii agast labada kun iyo saddex iyo tobanka magaalada adis ababa ee xarunta yasiir waxaa heshiis in muddaa laysa soo haystay oo in muddana dee dagaallo ay ka socdeen magaalada kismaayo xarunta hoose maamulka haatan ka taliya iyo dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka oo goobjooga ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada adis ababa si kumeel laba sanaa gobolada labada jubbo iyo gedo in si kumeel gaara axmed madoobe uu rabaa guddoomiyaha saddexdaas gobol marka anagoo taa ka duqeymeyneynana waxyaabihii dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo beeshii caalamka markii ay isqabsadeen heshiis lagu dhex dhigay labada ajaanib oo is haysatay waxaa inoo macquul inoo noqotay maadaama maamulkaas si ku meel gaara caalamku u aqoonsaday in saddexdan gobol xogolaanta ah taan dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yihaahdaan laakiin mudane ee, waxaa jirtaa een, markii hore een, siyaasad ahaan waad ka midaysneedeen adinka iyo qaybtan kale hadda idinka soo horjeedeen maamulka lixda gobol ah aas-aasay ee ku dhawaaqay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay waxyaabaha aad ku kala fikir duwanaateen oo aad isaga hor imaadeen
aad baad u mahadsan waxa weeye waxa la qabanayo ama maamul goboleedyada la dhisi rabo eh, ani waxaan aaminsanahay inay salaysnayn sideedaba qabaa'ilo soomaaliduna nidaamkii federalismka ahaa ee constitutionka uu qorayay waxay u bedeleen in qolaba meesha ay joogto isku soo xirta ay tiraahdaa aniga ayuu reebtay iyagu halkaa u badan yaho halkaasaan yaa rognahay lixdan gobol ee koonfur galbeed soomaaliya walalaha soomaaliyeed way wada dagaaro ninka kismaayo degaa baydhabana wuu degaa ka baydhabo degana kismaadegaa mar haddii haddee nidaamka uu tilmaamayo wuxuu isan qabil ahayn oo deegaan tahay ummadda soomaaliyeed federalismkan ka horna way soo wada noolaayeen haddana waxaaba laga yaaba aga weyn ku taagneen nidaamkan federaalka ummadda soomaaliyeed usan u cuntamaynin hadda kadibna way sii u marka wuxuu sida constitutionka uu tilmaamo waa inaan deegaan ku salaynaa mar haddii uh, qowmiyadaha ama qabaa'ilada wada dega deegaankaas ay wax wada wadaagi karaan sabab maanta laysugu caburiyo loo yidhaahdo lixdaas gobol baynu leenahayo lixdaasaan dhisanayna meesha kuma jirto wuxuu mar hadday deegaan tahay qoladii ilaahay uu u calfay inay deegaanka wax ka calmato dee degan samaysanayso mar hadday raalli ku yihiin bulshada deegaankaas joogtana annagu de waxaan u farafarayna malaha waxaan raalli ku nahay saddexdaa gobolna in eh, wixii daldoleela dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya beesha caalamka iyagoo hagahayo ololaha deegaankaas degan ay wax wada wadaagaan saddexdan gobol ahna ay samaystaan dowlad goboleed eh, loo dhan yahay dabeetana haddii loo baahdo muddadan labada sano kadib afkii loo qaadaa goboladan israaci karayaan iyo inay eh, sidaa u kala ahaan karayaan wadda wax dhibaatoo ku jira eh, annaga nooma muuqato sababahaasaa lagu kalifay intii looga lahaa maanta meel maamul maamul kalaa laga dullisayaayo caalamkuna uu ictiraafsan yahay mid kalaa laga dulgeynaya waxay noqonaysaa gurigiisa baasiisa guri kale iyo marka colaadi nooma dhexayso wuxuu waa administration ama maamul maamulkaas beni wada meeshuu degan yahu ilaahay wuxuu ugu darayaay waa inuu ka doonta wuxuu leeyahay
ee ugaas xasanow waxaad ka mid tahay salaadiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan ee koonfurta dalka soomaaliya ee magaalada baydhabana waxaad ka wadaan waxaad ka wadaan haatan shir ee saddex gobol aad sheegtay maamul inaad ugu dhisaysaan dabcan ee wafuudka kala socota saddexda gobolne magaaladii baydhabo ayay ku sugan yihiin inte kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan in dadka ku dhaqan deegaanada intiisa kale ee saddexda gobol ay ku qanci karaan maamulka aad dhisaysaan
adeer aad baad u mahadsan tahay hadda wixii wacyiga maanta taagan iyo aragtida maanta soomaaliya ka taagan markaad dib u yaro jalaadid waxaad u malaynaysaa ummadda soomaaliyeed sideedaba inay ku dhex haluntay ama habowday nidaamkan federaalka markaynu tusaale dabada soo qaadano wadamadan deris ahaa sida dalkan ethiopia ee federalismka qaatay wuxuu guluf ugu soo jiray muddo dhowr iyo toban sanaa sidii eh, nidaamkan federaalka loo qaadan lahaa oo looga hirgelin lahaa taasoo qabaaylo ilaa iyo toddobaatan iyo dhowr qabiilba ay ku nool yihiin marka ummadda soomaaliyeed maadaama aysan dhaqan iyo hidaba u lahayn nidaamkan federaalka way ku jahwarareenoo waa la yaaban yahay noocii loo wajihi lahaa waxaan aaminsanahay marka ummaddu inay eh, horta dastuurka dib u dhowraan oo nidaamka federalismka ay eegaan marka eh, anagu rajadanadu aad bay u wacan tahay colaadna ummadeena soomaaliyeed oo dagaaladu soo daashadeen in maanta nidaamka federalismka uu qoryo ay isugu dhiibaan diyaar uma dhihin waxaan raalli ku nahay marka ummadda inay ayaheeda ka tashataa bulshadana meel isugu tamaataa wixii dee lays oran karayo dalkan ay badbaadinayaanna haddii aan la kuurooyaan lagu dhaqaaqa iyadoo laga eegayo dhinacyo walbo iyadoo laga eegayo maxaa dhibaatoo ka imaan karo iyadoo laga eegayo ummadda yaa israaci karo oo isqaadan karayo caqliga iyo maskaxda haddii dhinaca wanaag- wanaagsan loo hagaajiyay ummadda soomaaliyeed horena way u wada nooleen haddana way wada noolaanayaan federaalidii horena way wada noolaayeen haddana way wada noolaanayaan in man- maanta markaynu colaad aanan dhammaanaynin nidaamka federalismka oo aan aga weyn ku taagin inaan qoryo isugu qaadana waa ayaa daro waxaan aaminsana haddii maskaxda iyo caqliga la isu soo xooriyo in waliba ay ku dhammaan doonaan si sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay oo wanaag ahay
ugaas xasan adigoo aad u mahadsan magaalada baydhabo shirka ka socda kasugu waxaa jiray shir laba maalin ka hor ama maalin ka hor lagu soo gebagabeeyey ee degmada calamada ee duleedka magaalada muqdisho kaasoona looga dhawaaqay maamul goboleed ay yeelanayaan ee gobolada labada shabeelle bal ka waran aragtidaada ku aadan arqalad ama dhibaato inta la eg oo idinku- inta la eg oo idinku keeni kara shirkiina ka soconaya halkan
wallaahi iyada tahay carqalad horta shaksiyan ama deegaan ahaan oo nagu keenaya ma laha oo wadarkaysa soomaaliya sidan colamadka ugu sheegay waxaaba la areermayaa nidaamka constitutionka ku shirka nimanka la sheegayo labadaas eh, loogu dhisayo sanaadiintii deganayd deegaanadaas ee ee dee u abtirsanaya goboladan koonfureed dhammaan waxay ku sugan yihiin magaalada kismaayo Eh, shirkan hadda labada shabeello eh, maqalkiisa uu noogu horreeyey adigu muddo saddex maalin ka hora eh, shalana la yidhi madaxweynaha la doortay eh, annagu waxaan u aragnaa in uu isku dhac kala keenayo oo uu duudsiinayo lacagtii dadka deegaanadaas ay lahaayeen marka waxaan aaminsanahay dowladdu mowqifkeeda siyaasadeed ee ku aadan gobolada koonfureed way tilmaantay wayna sheegtay aanan kula duwaba ee kala duwan bay ka soo bixiyaan markay dowladdu hadashay dowladda toddobaad ka hor saddex januari waxay si to- eh, maarsan waxay si toosa u sheegtay cafwan in goboladan shabeellada hoose baay iyo bokool la dhisayo dowladdana wixii kaalmo ay la garab istaagaysa sidii dowlad goboleed loogu heli lahaa saddexdan gobol ee labada jubbo iyo beelana maamulka kumeel gaarka ah wixii daldareelaha ka jirana laga hagaajin lahaa inta xilligii kulli oo loo qabtay uu ka dhammaanayo marka mar haddii dowladii dhexe ee federaalka ee soomaaliya ay tilmaantay in saddexdaa gobol la dhisayo ma aaminsanin mar rabo carqalad managu keenaya manad ka dareeqabna wuxuu keenayo maanta a- aniga kalsooni daroo nahayo malaha saddexdan gobol annaguna waa rabaabnay dowladii dalka ka jirta federaalkana waa ogolaaday caalamkuna baaqyadii dowladdu ay ku ogolaatay saddexdan gobol way ka soo jawaabeen dhammaantoodna warsaxaafadeedii ay soo saareen baan haynaa wax dhibaato ah ama carqalada ay nagu keenayeen malaha maamulkan saddexda gobolla bismillaahi tacaala waan rajeynaynaa goordhow in haddii alla inuu soo gabagaboobo shirkii inta badan loo fadhiyo magaalada baydhabo Een, adigoo aad u mahadsan laakiin mudane markaan ka soo tagno kalsoonida aad ka haysataan dowladda ee ah aqoonsiga ay idin aqoonsan tahay ma jiraa wax qorshaha idinkugu jiro ee ama siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha dhehe ee ku aadan wadahadal ay la galaan ee dadka ku dhaqan gobolada ee labada shabeelle ama gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose oo qayb ka ah maamulkiina wadahadal in lala galo oo lagu qanciyo maamulkaasi qorshaha ma idinkugu jirtaa
adeer maya anagu hadda wax istaraatiijiyad inaan nimankan kula hadalno ee, nooma qorshaysna shabeellada hoose iyo baay iyo bakoolna waa gobollo ilaahay uu awood wadaag ka dhigay dhaqankana wadaago deegaankana wadaago waa hankool hankoolka hadda dib u eegati wuxuu leeyahay laba lugood oo dambe iyo xagal kaloo wax lagu soo jiido labada lugood waa baay iyo bakool hankoolkuna wada waa shabeellada hoose marnaba ma kala go-ahayaan dadka degan ee walaalaha ahna nooc walbo yihiin oo de waa dad walaala ah dhaqan iyo deegaanba wadaaga marka wax caqabada oo aan isleenahay waa naga hor imaanaysaa malaha shabeellada hoose dadka degan ama dadkii matali lahaa in ayahooda ay ka tashtaanna magaalada baydhabo ay ku sugan yihiin soomaaliduna way istaqaanaa hadday qolo wayba bay gurigaana isaga soo xirtaa waxay doontaa iska sheegtahay waa la isyaqaanaa cidna cid ma keeninayso marka waxba caqabad naguma keenayso kalsooni berri ama wadahadal nimankaas aan maanta la galaynana ma laha gobolada saddexdaa way tashteen Eh, haddii ilaahay idmo mar dhowna waa soo gabagabeen insha allah doorashada madaxweyneha ku-xigeenada sadaale ilaa haatan wax aad noo tilmaami karto oo maamulkan ee saddexda gobol ah oo ku dhow ama xilliga dhabta ah ee dhacaysa doorashadiisu ah hadda ma noo sheegi karaysaa
insha allah baynu ka soo sheegana haddii allah idmo waxaanse rajeynana toddobaadka nagu soo aadan bilowgiisana wax waliba dhammaanayaan haddii allah idmo Ee, marka dhanka kale ma jiraan waxyaabo kale ama wax ee, ka ti- maamulka qaybka ah oo aad hore usoo dhisateen haddii ay ahaa lahayd ee, dadkii dooro lahaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ama baarlamaanka uu yeelan lahaa maamulkaasi wax weli la yegleeray oo la dhisay ma jiraan taageer aad baad u mahadsantahay shirkan wuxuu soo maray eh, bakharado kala duwan sida dib u heshiisiinta danaha dega saddexdan gobol isagoo wuxuu kaloo soo mariyey eh, soo maray ansixiyeyna astaantii ama calankii uu qaadan lahaa saddexdan gobol ee koonfur galbeed soomaaliya shabeellada hoose baa iyo boqol wuxuu kaloo ansixiyey cod aqlimeed leh ee lix boqol iyo konton ay ku ansixiyeen constitutionkii ama dastuurkii ay qaadan lahaayeen saddexdan gobol kaasoo waafaqsan shareecada islaamka iyo dastuurka dowladda dhexe federaalka ee soomaaliya u yaallo waxaa kaloo diyaar gaariyeen guddigii doorashada tiradiisu ay ka koobeen shan iyo toban xubnood ee waxaana kamadaabo loogu jiraa insha allahu tacaala sidii lagu soo dhagaystiri lahaa waxyaabaha ka wada dhagaysan ka dalay okay een, dadka u sharaxan ma nooca rabaabi kartaa xilka madaxweyne maamulkaas uu yeelanayo way tiro badan yihiin waxayna ka imanayaan dalka gudihiisa iyo banaankiisaba insha allah markayna soo xasuusteen saxaabada u bandhigeen cadaalad Ee, siyaasiyiin la magac dhabi kara haatan oo ka mid ah ma jiraan musharaxiintaasi way tiro badan yihiin laakiin maalintaan uu ugu talagalo insha allah inaan saxaafada usoo gudbinaan cadaalad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudan waana kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qaaliga ah dadku waana dadaalada
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa ugaas xasan oo ka mid ah salaadiinta ka qaybgalaya shirka magaalada baydhabo ka soconaya waana mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha shirkaasi barnaamijka ayuuna marti ku ahaa asigoo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka waxaa idiin soo saaray idiinlana socodsiinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa khiyaarta qiimaha leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh